wuxuu yidhi arrinkii gelgaladii cabdow helay akhbaartii i soo gaadhay sheekadii ahayd uliya diirkeedii islaamkiiyo dhulkiisii haddaad orodka dayn weydo waxaad ubatay saba marba aafag ku iman arrinkaa waxaan uga socdaa waana maahma ilaan aar libax dhalay dawacaal laga adkaysiyey aroortii markay wegardhacdii weerarka ekaysay addimaale goortay ridiyo aakihiyo faalka sidii ari dhurwaallayeybay oo dajiriyeen eedaanka reer jalab ka baxay uunku wada yaabi halleelahay agoon baa ku haray irankii waa leeyahy asagana u taga waxaa tihiin eheladaydii asagana u taga waxaa tihiin eheladaydii